waxaan maanta galabta u dhoofayaa magaalada muqdisho oo aan kaga qayb geli doono shirkii amniga qaranka oo ay isugu imaanayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu shirkaasoo laga beri qaadan doona birita oo shana iyo lixda bisha lagaga hadli doono howlada xiriira amniga qaranka iyo dalka dabeedna insha allahu dib baan kusoo laaban doonaa caasimadda dalka ee garoowe insha allah waxaan rajaynayaa inaan amnigeenna iyo nabadgelyadeenna iyo aan sii xilaasanno oo sii xagsanno guuriga khayr baan rajaynaya insha allah iyo soo noqod wanaagsan waa mahadsantihin